Saacadihii la soo dhaafay waxaa ismaamul ka tirsan dalka Kenya ka dhacay dil la sheegay in ciidamo ka tirsan booliiska Kenya ay saldhig dhexdiisa ugu geysteen qof shacab ah. Ruuxa la dilay oo ahaa nin afar iyo afartan jir ah ayaa waxa ay ciidamada booliiska ku eedeeyeen inuu is-hortaag ku sameeyay saraakiil ka tirsan booliiska isagoo sarqaansan. Markii ay taasi dhacday kadib, ciidamada ayaa ninkan u kaxeeyay saldhigga waxaana saacado kadib la arkay isagoo meyd ah. Falkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay saldhig ku yaala deegaanka Kipipiri ee ismaamulka Nyandarua oo ka tirsan dalka Kenya. Booliiska Kenya oo u muuqday kuwo iska fogeynaya eedda ah in ay iyagu ka dambeeyaan dilka ninkan ayaa waxa uu sheegay in ruuxa ay xireen uu isagu isdilay, isla markaana uu isku daldalay shaatigii uu watay. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin dhacdadan, haddana waxa ay tani walaac xoogan ku abuurtay dadka Kenyaanka ah. dhowaan ee ahayd markii taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska ee dowladda Kenya uu iska casilay xilkii uu hayay kadib markii dil bareer ah ay ciidamada booliiska dalkaasi u geysteen wiil dhalinyaro ah oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala dalka Kenya.